haatanna gobolka awdal waalidiinta iyo ehelada ku dhowaad konton qof oo dhowaan laga soo xidhay degmada bake ee gobolka awdal ayaa ka codsaday xukuumadda somalilan in dadkaasi si deg dega loo soo daayo dadkan oo u badan dhallinyaro ayaa lagu eedeeyey shaqaaqo dhowaan ka dhacday deegaankaasi warbixintan waxaa inoo haya wariyaha v o ede borama hashim sheekh cumar good
ehelada dad dhowaan ay ciidamada ammaanka ee somalilan ka soo xidheen deegaanka ruqi oo ka tirsan degmada bake ee gobolka awdal ayaa cabasho u gudbiyey xukuumadda somalilan in dadka ka xidhan ay yihiin shacab xoolo dhaqata beeraley ah muddana xidhan oo loo gudbiyey caasimadda somalilan ee hargeysa taasi oo ay sheegeen in dadkaasi laga xidhay aan weli la horkeenin sharciga iyo maxkamadaha waxaa kaloo ay ka codsadeen xukuumadda somalilan in loo sii daayo dadkaasi maadaama ay yihiin dad xoolo dhaqata beeraley ah oo wakhti abaara ku jira
magacayga waxaa la ydhaha cabduul ducaalo bare aan deganahay meel rugi u dhowo agteeda halkan degmada ruqi agteedaan deganahay waan joogay markay dhibtu dhacday inanka yaro iminka iga xidhan jaad buu ahaa meel buu jaad ku iibinayey inankiyo ka tiradaysan ayaan halkii ugu tegey oo ka tirada ku taalo awooddan u hadlana waan waayey reer gaaruu lahaa aniguna iyo kayga intaba isaga masaarifiinaya u shaqaynayay intiiba waa dambas halkan boorama markaan imid la yidhi haddana hargeysaa loo qaaday wax nooloon ku tago waan waayey wax xooloo ii iibgelayo dooxii iiga fulana waan waayey lugna hargeysa kuma tegi karayo dee kulley xanuun yarina wuu igu jiraa waxaan codsanayaa dee in dadkii lanoo sii daayo
magacaygu waxa weeye cusmaan axmed kaahiye ayaa laydhahaa inan iyo hooyadiibaa guriga iga joogay inankaasi wuxuu u garaacaya waxaro yaroo itaal daran hooyadiina biyahay u soo dhaaminaysay riyo yaroo waxarahaasi dhaleenna waxaan joognaa xilli abaara la bakhtiyey aan la noolayn gargaar baanu u baahnayn gargaar saaka dee ajashu saacad beelidee wuu nool yahay kuwa xidhan buunu ka mid yahay saakadan isagu uun maantana waxaan leenahay iyo wixii la mid ah ha la noo soo daaya annagoo weliba dowladdayada ka codsanayna waxaa nagu dhacay aan ku eedaynayno oon yacni cabasho mooyaane ceeb u yeelayn ha noo soo dayso sida ugu dhaqsa badan ha noogu soo fasaxdo sidoo kale duqeyda deegaankaasi ka soo jeeda ruqi ee degmada baki waxay ku eedeeyeen mas-uuliyiinta degmada baki ee gobolka awdal in arrinta ay wax ka qaban waayeen oo ay ku dhaliilayaan waxaa meeshaasi loogu geystay dadka xoolodhaqata beeraleyda ah maamulka degmadooda baki aniga waxaa la ydhaha magacayga axmed suldaan good baa laydhaha tuulada ruqi baan deganahay magaalada ruqi baan deganahay dadka xidhan kii abtigaanu ahaa iyo kii adeerkaanu ahaa iyo kii aan maxaahad awowgaanu ahaa ayaa xidhan ani macnaha kuwaan dhali ma xidhnan laakiin intaa ahliyadii oo dhan weyaan waxa xidhan ummaddu dembi way gashaa dembigaasi waxa loo maraa dee sidii sharciga ahayd baa loo maraayo baki waxay leedahay waxay leedahay saldhig bulays bay leedahay jeel bay leedahay maxkamad bay leedahay mas-uuliin bay leedahay kolka degmadaasi habay aratay wax ka qaban weydo wixii macnaha halkaa dembi ka gala yaa gobolkan awdal loo soo gudbinaya waxaan la anaan arag oo naan maqal baa nagu dhacay gobolkiina waa laga dulqaato waxa la geeyey hargeysaa la geeyey haba yaraatee laguma arag oo lama maqal qof maxay muwaadinahoo intaa dhowr iyo toban maalmood lagu hayo saldhig dhexdii maantana waaba la sii weydaariyo meel saliimka laydhaa jabuuti baan saliimka ku maqli jira meesha saliimka laydhaa manaa halkan ee cadaabta ayaan ku maqli jira tii tu la mida baa lagu xiray waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha dowladdeeda waxaan ka codsanayna inay dadkaa muwaadinkaa ay u soo celiyaan xorriyadoodii maamulka degmada baki ee gobolka awdal oo aan la xidhiidhnay ayaa iyagu ka gaabsaday inay arrimahaasi ka jawaabaan halka maamulka gobolka awdal isagana aan la xidhiidhnay balse aanay noo suuro gelin aan helno haashim sheekh cumar good v o a boorama